halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toos inooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa habeen isniina toddobiyo tobanka bisha ogost ee sannadka labada kun shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha waxaan idiin soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed calaan xasan
waxyaabaha aan aadka ugu baahanayn waxaa in talaalka horta kor loo qaado cudurkan waxa lagu weyn kara waa in dad ilmaha la tallaalo marka welina waxaan ognahay tallaalkeena inuu hooseeyo
taasi waxay ahayd doctoreso luul maxamuud maxamed oo ah madaxa qaybta carruurta ee isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho ka hadlaysa aragtideeda ku aadan sanadkan kiisaska cudurka dabeysha ah ee iyada aana lagu arag soomaaliya qodobada kale oo aan idiin ku hayno barnaamijkeenna waxaa ka mid a xubintii aragtida guuxa dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaysa magaalada hargeysa iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
ugu yaraan labaatan iyo toddoba qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada bangkok ee dalka thailand qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada iyadooo lala beegsaday goob ay ku cibaadaysanayeen dadka aaminsan diinta hinduuga qaraxan ayaa waxaa lagu tilmaamay mid ka mida kuwii ugu xumaa ee ka dhaca dalkaasi tobankii sane ugu dambeysay warbaahinta dalkaasina waxa ay sheegtay in afar qof oo ajaaniba ay ka mid ahaayeen dadka dhintay qaraxan ayaa waxa uu dhacay toddobadii fiidnimo ee saacadda thailand
boqolaal ka mida dadweynaha ku nool magaalada tianjin ee dalka china oo uu qarax xoogan ka dhacay ayaa banaanbax dhigay isniinta maanta ah banaanbaxan ayaa imanaya iyadoo ay sare u kacday tirada dadka ku dhintay qaraxii xooga badnaa ee ka dhacay dekadda magaaladaasi waxaana tiradu ay iminka maraysaa qof oo ay ku jiraan ciidamadii debdemiska halka gurmudka u tegey dadka banaanbaxaya ayaa isugu soo baxay barxadda hore ee hoteelka ay mas-uuliyiinta magaaladu shirjira eed ku qabteen waxaanay dadku dalbanayaan in magadhow laga siiyo guryahoodii oo si xun uu qaraxu khasaare u gaarsiiyey dalka dadka indoneisiya ayaa waxaa laga helay sida la sheegay wax loo malaynayo inuu yahay qalfoof diyaaradeed oo ay ka samaysnaayeen afar qof aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal dalka indoneisiya ayaa waxaa laga helay wax loo malaynayo inuu yahay qolfoofka diyaaraddii ay saarnaayeen afar iyo kontonka qof ee axaddii shalay ahayd ku burburtay gobolka babwa saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in burburka diyaaraddan la arkay isniinta maanta ah iyadoo ay kusii jeedeen shaqaalaha gurmadka raadinteeda lama huba ilaa iyo iminka inay jirto cid nool amaba ka badbaaday shilkaasi diyaaraddan ayaa waxay ahayd shirkadda triga ayr waxaana la waayey markii ay hawada kusii maqnayd muddo soddon daqiiqo ah iyada oo ka duushay garoonka diyaaradaha ee senetni islamarkaana kusii jeeday oxipil waxaana saarnaa afartan iyo afar qof oo rakaaba iyo shan caruura iyo sidoo kale shaqaalihii diyaaraddaasi wax ka waday
wargeyska new york times ee ka soo baxa dalkan maraykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne obama uga digay in saraakiisha ammaanka ee dowladdiisi ay ka howlgalaan gudaha maraykanka saraakiishan ka socda jina ayaa lagu sheegay kuwo cadaadis saaraya dadka u dhashay jina inay dalkaasi dib ugu noqdaan si loogu soo oogo dacwado la xiriira musuq maasuqa tallaabadan ayuu wargeysku sheegay inay qayb ka tahay ololo ballaaran oo dowladda jina ay doonayso inay ku xakamayso falka ama falalka musuq maasuqa ee dalkeeda ka jira hase yeeshee saraakiisha ka socda jina ayaa wargeysku sheegay inay maraykanka ku soo galeen fiisaha la siiyo dadka dalxiisayaasha ah iyo ganacsatada
soomaaliya ayaa koob iyo tobankii bishan oo ku beegneyd talaadadii lasoo dhaafay waxay u dabaaldegtay hal sano oo aanan kiis cudurka dabeysha ah lagu arag dabaaldegan ayaa waxa uu ka dambeeyey ololo tallaal iyo wacyigelin xoogan oo soomaaliya ka socotay muddadaasi sannadka ah wariyahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan ku eegayay muddadaasi sannadka iyo dadaaladii socday toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ayaa wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya waxa ay xaqiijisay in muddo hal sano ah soomaaliya laga waayey cudurka dabaysha iyadoo arrintaasina goob fagaaro ah ay uga dhawaaqday wasiirka wasaaradda caafimaadka xaawo xasan maxamed oo tallaabadanna ku tilmaantay inay tahay libin u soo hoyatay shacabka soomaaliyeed oo loo baahan yahay in lagu dadaalo sidii loo adkayn lahaa anigoo ah wasiirka caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya kuna hadlaaya magaca xukuumadda iyo magaca ra-isul wasaaraha soomaaliya waxaan halkan mahad ballaaran uga jeedinayaa shaqaalaha w jo oo runtii si wanaagsan noola shaqeeyay inaan maanta helno ama aan dhahno hal sano wax cudurka dabaysha soomaaliya kama uusan dhicin waa xasuustaan aan u malaynayaa labada kun iyo saddex iyo tobankii markii boqol iyo siddeetan iyo sagaal caruuroo xanuunsan aan ka helnay soomaaliya soomaaliya dadka laga helnay ay ka badnaayeen marka la isku daro adduunka oo dhan ciyaalka xanuunsan marka waxaan rajaynaynaa inaan inaan ku jirno sistemka aan sii xoojino aan ilmaha ku talaali lahayn waalidiintana ay ogaadaan cudurkan wuxuu leeyahay ka hortag laakiin in la caafiyo ilmaha wax hadhowdi ma suurtagelayso marka laba dhibic cunugaaga yuusan u naafoogin waxaan rajaynaya inaad nala fahamtaan mesajkan oo rabno inaan ka ciribtirno cudurka dabaysha soomaaliya mahadka ballaaran haddana waxaan u jeedinayaa w jo runtii haddaysan garab istaagin ayaga kama aanan bixi lahayn cudurka wuuna nagu sii badan lahaa ilmo badanna way naga naafoogi lahaayeen waad mahadsantihiin miidiyana sidaad noo garab taagantihiin mar kastaba noola shaqaynaysaan haddaba hadalkan ku aadan in muddo hal sano ah aan soomaaliya lagu arkin kiis ku saabsan cudurka dabaysha muxuu uga dhigan yahay shacabka soomaaliyeed waxaan su-aashaasi hor dhigay brofesor cismaan maxamuud dufle oo ka mid a takhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgasha gobolka banaadir arrintaas shacabka soomaliya waxay ugu dhigan tahay guul u soo hoyatay dhammaan bulshada soomaaliyeed meel kastay ku nool yihiin yacni waddanka soomaaliya runtiina waxay muujinaysaa dadaalka dheeriga ah ee yacni bahweynta caafimaadka iyo maamulkooda mas-uuliyiintooda ay ku tallaabsadeen iyo hay-adaha yacni kala shaqeeya muxuu ahayto arrimaha c w h o unisef iyo muxuu ahayto kuwa kaleba sida yacni hufan oo runtii isku xirka leh iyo muxuu ahayto wadajirka ah oo loogu guulaystay in muddada halka sana aan la arkin tan kaloo muhiimka ah waxaa waay waxay ka turjumaysaa wacyigelinta yacni ku wajahan cudurka dabaysha ama booliyaha oo bulshada soomaaliyeed si joogto ah yacni loo siinaayay ama yacni miidyada u maraayey inuu runtii wax weyn iyo door weyn uu waxweyn ka taray taasoo ahayd yacni hooyooyinka soomaaliyeed iyo waaridka soomaaliyeed inuu ubadkii ay u degdegaan siday tallaalka labada dhibcood ay u qaadan lahaayeen taasna waxtarkeedii maanta la hayo kadib markaana la arkin hal sano oo xiriir ah cudurkaas dilaaga ah ee ummadda soomaaliyeed dhibaatada weyn ku hayay brofesor dufle waxa uu dhanka kale ka warbixiyey siyaabaha lagu xaqiijin karo guusha laga gaaray cudurka dabaysha guushaa si loo xajiyo waxaa loo baahan yahay in la adkeeyo arrinta horta wacyigelinta ah ee bulshada soomaaliyeed gaar ahaan waaridka gaar ahaan hooyooyinkana inay aad iyo aad runtii ugu feejignaadaan yacnii ilmahooda in ay geeyaan goobaha tallaalka ama m c hjyada ama goobaha kale wax lagu tallaalo si cudurkaasi cudurrada la midka ah ee yacnii dhibaatada ku haya carruurta guud ahaan gaar ahaan kuwa da'dooda shan sano ka yar tahay siday u heli lahaayeen tallaal tallaal waafi ah ee ku wajahan ka hortagga cudurkaas dilaaga ah ee booliya inkastoo sida la shaaciyey cudurka dabaysha aan muddo hal sanaa lagu arkin gudaha dalka soomaaliya ayaa waxa misano jirta cabsi badan oo laga qabo goobaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha oo aanay saxadoodu wanaagsanayn taas darteedna ay bahda caafimaadku ku talinayaan in wacyigelin joogto ah oo ku saabsan in boolya aanay dib u soo laaban laga sameeyo deegaanada ay ku dhaqan yihiin dadkaasi sida uu tilmaamayo brofesor cismaan maxamuud dufle waa goobaha ugu muhiimsan ama muxuu ahayto oo dadka aad dan yarta ay degan yihiin loona baahan yahay weliba wacyigelinta xooggeeda yani in la geeyo taasna runtii hadda yani maamulka caafimaadka aad bay ugu dadaalaan runtii muxuu ahayto wacyigelinta weliba goobahaas yani barakacyaasha gudaha ah iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed dabcan iyadoo lala kaashanaya si toos ah iyo iyadoo loo marinayo maxaa ahayto miidiyada waxaan ugu runtii aan rajaynaynaa insha allah dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa yani ku nool yani xerooyinka qaxootiga ama barakacyaasha ah in yani ay yani goob kastay joogaan ay mar kasta ammaanka ku hayaan tallaalka ka hortagga cudurkan muhiimadda gaarka ah oo u leeyahay badbaadinta ubadkooda dhakhaatiirta ka hadashay horumarka muddada sanadka laga sameeyey cudurka dabaysha ayaa waxaa ka mid ah doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan oo ka tirsan takhaatiirta magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga warramay aragtidiisa ku wajahan akhbaarta dhowaan ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka runtii arrintaas waa arrin farxad mudan guul ah u soo hayta dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan laakiin arrintaa mahaddeeda waxaa iskale aniga aan u mahad celin lahaa dadkii ka shaqeeyey sida meediyaha midda la akhriya ha noqoto tan la dhegaysta ha noqoto tan la iska arka ha noqoto meediyaha ugu mahad celinayaa marka labaad waxaan ugu mahad celinayaa waalidiintii gartay inay ilmahooda tallaalaan oo ula ordaan cunugu hadduu dhashay tallaalkii hore laga siiyo tallaallada kaloo dhimana loo dhammaystiro laakiin waxaan rabi lahaa in guushan lasii joogteeyo oo oo yacni aan la dhihin waa waa guulaysanay ee aan la seexanin oo laisdhiganin oo tallaalka mar kasta la joogteeyo dadkiina wacyigelintan sideedii loo sii wado waxaa jira dad badan oo barakacayaal ah oo ama meelo fogfog ka yimid ama meelo fogfog aaday oan ayagu tallaalkii helin marka dadkaas waxay u baahan yihiin koow horta inaysan meediyahu ka harin oo wacyigelinta cudurkan aan laga la joogteeyo midda labaad waxaan xeeldheerayaasha caafimaad ee tallaalka wada inay isku dayaan dadkaas inay si gooniya u baritagaaraan oo ay raadiyaan qoyskan yaa xal ku soo biira meeshaan yaa xaafaddan soo degay qofka haddii aan la tallaalin la tallaalo asagaa carruurtiisaba runtii horta guli waa la gaari karaa laakiin in la adkeeyo la haysto ayaa wax weyn ah waxaase marka lagu guulgaari karaa in shacabka oon u kala harin rag iyo haween shiiq iyo shaab ayadoon loo kala harin in arrintan sida ay tahay oo maanta meesha ay marayso inaan laga soo celinin oo qof waliba oo ku wacyigeliyo qof kaleeto istalaal haddaadan hore isu tallaalin cudurrada faafaa in kastay badan yihiin haddana cudurkan boolyadu waa mid si weyn ama in badanba soo hayay mujtamaca soomaaliyeed ilmo badanna ka dhaawacay ilmo badan ka naafeeyey waalidiin badan yani calool hor ku reebay marka arrinkani waa arrin u baahan in la joogteeyo oo inu qofna inaynan u kala harin ugu dambayntii qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho ayaa muujiyey dareenkooda ku aadan in xanuunka boolyada muddo hal sano ah laga waayey dalka soomaaliya magacaygu waa bashiir mursal maxamuud runtii warbixintaas ka soo baxday oo wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya aad iyo aada ugu faraxnay waana guul u soo hoyata ummadda soomaaliyeed taasina waxay kor u qaadaysaa runtii in caruurta soomaaliyeed ee inta badan cudurrada iyo boolyada inta badan ay kusoo laalaabatay inay runtii horumar caafimaad ay helaan taasina waxaa sababay runtii dadkii bulshada ahaa ee hoyooyinkii iyo dadkii oo fahmay qaabka ama waxtarka boolyadu caruurta u leedahay dadka soomaaliyeed marka hore waxay ka aaminsanaayeen talaalka ciyaalka boolyo la siinaayo inay tahay waxyaaba aan wax daawa u keenayn ama dhibaato u keenayo laakiin markay aamineen daawooyinta iyo siday ilmuhu ugu caafimaadeen waxaa hooyo kasta runtii meel kasta waa arkaysidba in hooyo kasta boolyada meelaha laga qaadanayo ay soo aado taasaa runtii keentay in dadku ay caafimaadna helaan horena ayna horkac sameeyaan dadkuna runtii boolyadana la waayo waa ilbaxnimada iyo fahanka daawada waxtarka u tahay ay hooyooyinku ay arkeen soomaaliyeed waa tahay marka guushaas ayada ah ee la gaaray sidee lagu xajin karaa runtii aad iyo aad baa ugu faraxsannahay guushaas la gaaray iyadoo maanta soomaaliya burbur ay ku jirto guushaas la gaaray waxaa lagu xaji karaa runtii in dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadku ay barnaamijka kor usii qaado boolyada ay bayso dadka wacyigelinta xaafadaha qof kasta bulshada ama hooyaha guriga lagu gargaraaco wax talka talaalka in hooyo kasta lagu dhiirigeliyo runtii taasaa runtii horumar lagu gaari karaa horena u socon kara magacay waxaa la yidhahdaa maxamed maxamuud cadde waxaan u arkaa arrin aad aad u farxad weyn maadaama waddankeena boolyada ay ka dhammaatay carruurteena bad qabaan marka waxaan u arkaa arrin aad iyo aad aan usoo dhoweyn karo aan ku badaadin karo dowladda iyo wasaaradda caafimaadka inay hore u sii wadaan waxaa lagu xajin karaa inaan meeshii haddatan meel kasii saraan sii gaarno aan hooshii haddaan qabannay iyo ummadda loo qabtay iyo kulli hore usii socoto midda kalena wacyigelinta iyo talaalka iyo kulli in lasii xoojiyo oo aan meel walba ama tuulo walba ama gobol walba qof walba meeshiisa loogu geeyo waa cismaan axmed cabdulle waxaan u arkaa go'aan guul leh ayna ku tallaabsatay soomaaliya muhiimadna u ah dhallaanka soomaaliyeed kuwa jooga iyo kuwa soo socda cudurkan haddii maanta si wasaaradda caafimaadka ay sheegtay la dabar jaray kuwa soo socda oo dhala doonaana waxaan rajaynayaa in macnaha iyaguna muhiimad koowaad ay u noqon doonto waxaa lagu xoojin karaa wasaaradda caafimaadka iyo ururadii ka shaqay jiray kambeynkan tallaalka inay sii xoojiyaan wacyigelintii iyo bulshadii habkii loola hadli jiray tan waxaan filayaa sida hadda maanta ay wasaaraddu sheegtay inay qayb ka tahay wacyigelinta la sameeyey iyo baraarujintii lagu sameynayay in macnaha ay talaalka la qaato dadka barakacayaasha ugu muhiimsan waxaa wacyigelinta lagu gaarsiin karaa meelaha emsiyajyada in la dhigo macnaha talaalka in la dhigo oo bulshadii baalkii lagala lagala hadla arrintaas oo lagu booriyo sidii hore lagu wadayba wacyigelintiiba waa guul maanta farxad leh qof walba oo shacabka soomaaliyeed ama gudaha jooga ama dibadda ha joogay farxad guul weyn noo ah weeye annagana ku farxi karno kuna faani karno maanta xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste dhinaca kale qaar ka mid ah takhaatiirta soomaaliyeed ayaa qaba in inkastoo muddo sanada aan la arag cudurka dabaysha haddana aan la dhihi karin waa laga dabarjaray soomaaliya waxay sheegeen in loo baahan yahay in dadaalka hubinta dardargelinta iyo dabargoynta cudurka lasii wado oo ay sii socdaan waryaheena xasan kaafi qoyste ayaa waraysi la yeeshay madaxa qeybta caruurta ee cisbitaalka banaadir toresa luul maxamuud maxamed marka arrimaha qaarkood waa guul in cudur laga waayo wadankeena oo cudurkaas oo ah cudur ilmaha soomaaliyeed qaarkoodna ay u dhintaan qaarna ay u naafoobaan oo ay hadhowna uga haraan shaqada iyo wixii ay qabsan lahaayeen marka sitaas maxaad aadan horta guul weyn ay soomaalida u noqonaysaa laakiin waxyaabaha aadka muhiimka ah waxay tahay cudurkan waa cudur rabo in lala socdo hal sanaa la waayo laba sanaa la waayo keliya maku ekaanayo waxyaabaha aan aadka ugu baahanayn waxaa in talaalka horta kor loo qaado cudurkan waxaa lagu weyn kara waa in dad ilmaha la tallaalo marka welina waxaan ognahay tallaalkeena inuu hooseeyo marka taas horta in loo sheego dadka oo tallaalka aada u gaaro oo ay ilmahooda tallaalaan si cudurkii aan u dhahno cudurkii waa baaba'ay tan kalena waxaa cudurka inuu baaba'ay in kale waxaa jirta siyaabo lagula socdo la socoshadin in la soo celiyo waxaan ognahay sanadkan ka horreeyey waxaa dilaacay maxay aheetoo waxaa dilaacay cudurka ilmo badanaa lagu arkay ilmo badanaa u naafoobeen laakiin waxaa socotay in laga qaaday saxaro in oo lasoo baaray baaritaankaas lagu ogaado inuu cudurka yahay dhanka kalena waxaa laga sameeyey kaambeyn ah in ilmihii la tallaalo si cudurkii loo yareeyo marka markasta waxaan rabnaa inay kaambeenada tallaalku iska socdaan laakiin weli dadkeeni tallaalka ma qaataan marka waxaan aad ugu baahnaanayn horta in tallaalkan xoog kor loo qaado midda labaadna oo ahna in ilmaha cudurkaas ama maxay ahato inuu ilmuhu qaarka dambe ama xubnahooda qaar ka mida ay shaqey waayaan ilmaha qabaan inaan baaritaankii markasta heli karno ani waxaan ahay dhakhtar caruur ah waxaan joognaa qaybta ugu weyn oo isbitaalka banaadir oo badanaa la keeno maxay ahata caruuraha oo cudurada qabaan waxaa hadda naga go-an oo aan aada u soconin la socoshadii marka haddaan la socoshada cudurka daba socodkiisa aan xooga la saarin waxaa imaanaysa inuu cudurka mar labaad asagoo haddana ilmo badan ku dhacay ama aan waxba laga qaban karin la arko sida sanadkii hore dhacdoo kaleeto boqolaalo ilmooda u naafoobeen ayadoo tallaalkiina yaalo marka labada wax oo inay isla socdaan la rabo in cudurkiina dabagal mar kasta lagu samaynayo oo baaritaanka lala ag taagan yahay iyo in ilmihii la tallaalayo haddii labadaas la isla helo sida cudurada wadamada qaarkood bay isaga ciribtireen ayaan isaga ciribtiri doonaa doctorese marka haddiiba ay jirto in cudurkii la waayey muddo hal sanaa sidee loo xoojin karaa guushaas maxaa loo baahan yahay bahda caafimaadka iyo bulshada inteeda kaleba bulshada horta waxaa laga rabaa inay ilmahooda tallaalaan marka dadka oo ku dhacaya waa caruurteena soomaaliya in annaga soomaali ahaan caruurteena tallaalano geysno goobaha tallaalka oo aan u ogolaan inaan ilmihii tallaalka siisano walow aan ognahay boolida inuu yahay midka ugu roon oo ilmaha laga tallaalo dadka kuwa kale waaba kasii hooseeyaan marka horta dadka soomaaliyeed waxaan kula talnaa inay caruurta tallaalaan tan kalena waxaa bahda caafimaadkana laga rabaa iyo hay-adaha ku shaqada leh inay xoojintii sidii loola soco lahaa inay xoojiyaan oo ah cudurkan inta la qaado ilmaha xataa naafo noqda haddii inta la qaado la dhaho waa laga soo waayey boolyo waa wax ugu muhiimsan guusha aan gaari lahayn ah marka inay la socoshadiina mar kasta la socoto oo ah markii cudurka dilaacana in ayaan wax la shaqeeyo kadibna la iska dhaafo marka taas waxay keeni kartaa inaan weligeed cudurka uu nagu soo noqnoqdo si cudurka aan u joojino oo aan u xakamayno oon meeshiisa oon ogaoo u cirib tirno waxaan u baahannahay inaan shaqo xoog badan aan qabano waa tahay dhanka kale waxaa la yidhaha cudurkan wuxuu ku yimaadaa nadaafad darre ama saaxa xumo waxaana muqdisho ku dhaqan barakacayaal isu guurguura maalinba kuwa cusubaa yimaada kuwa kalaa meel kala taga arrintan marka la leeyahay baalkii waa la waayey muddo hal sanaa barakacayaashana aan xaaladoodii si dhabaa loo hubin maxaa dhibaataa ka iman kara waa taan hadda ka hadla waxyaabaha ugu badan waxaa horta inaan la socoshada cudurka inay jirto dadka barakacayaasha waxaa loo baahanya markay imaadaan in nadaafadooda iyo biyaha ay heli lahaayeen in laga warqabo iyo in tallaalkana loo geeyo ilmihii la tallaalo dadka barakacyaal oo aan weligood ilmahooda la talaalin hadday ku yimaadaan waa inaad boolyo ka talaashid si uusan ugu dhicin ilmihii marka markasta waxaan rabaa barakacyaashan caafimaadkooda laga warqabo in talaalkooda laga warqabo in nadaafadooda nadaafad maxay ku timaadaa waa biyaha inay biyo nadiifa iyo musqulo nadiifa inay helaan iyo musqulo ku filan waxyaabaha hadda dhibka dadka barakacyaasha haysta waxaa waaye biyana ma haystaan musqulona ma haystaan marka cudurka waxyaabaha uu ku gudbana waxaa ka mid a inuu saxaradaas iyo laga qaadaa iyo biyo oon nadiif ahayn hadduu qofka cabo intaba waa laga qaadi karaa inta badan meelo aan talaalka gaarinaa jira ama dad talaalka qalad ka fahamsan oo ilmahooda la hubin kuwaas si loo xaqiijiyo maxaad fari lahayd hay-adaha ku shaqada leh arrimaha talaalka horta waxaa aada loogu baahan dadka in wacyigelin badan la siiyo in talaalka meel kasta la geeyo goob kasta laga helo taasoo dhan waa wax laga rabo dadka caafimaadka oo shaqo ayaga ku leh wasaaraddaba ha ugu horeyso kadibna in dadka talaalka la siiyo markaasaa la dhihi karaa cudurka boqolkii boqol marka ilmahena talaalkeena ama siddeetan boqolki markuu gaaro ayaan dhihi karnaa cudurka waa ka waa cirib tirnay ama waa iska joojinay laakiin intii uu talaalkeena hoos yahay weli waxaan nahay maxay dad u nugul inuu cudurka mar kale soo
taasi waxay doctor toresa luul maxamuud maxamed madaxa qeybta caruurta ee cusbitalka banaadir ee magaalada muqdisho u warramaysa waryahayaga xaskaafi cabdiraxmaan qoyste saara waa tahay maxamedow dhinaca kalena haddaynu eegno dhinaca garowe xanuunka dabeysha ayaa mar kale dib uga soo muuqday soomaaliya sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii wixii markaasi ka dambeeyena waxaa soomaaliya la diiwaangeliyay dhimashada shan qof iyo inka badan boqol siddeetan iyo sagaal qof oo iyagu uu naafeeyey meelaha kiisaskaasi cudurka dabeysha ee ugu dambeysay lagu arkay ayaa waxaa ka mid ahayd puntland waryahayaga halkaasi nuux muuse barjeeb ayaa warbixintan ku eegaya jawaabaha dhinacyada puntland ay ka bixiyeen hal sano oo aanan laga helin ama laga soo sheegin soomaaliya guud ahaanba kiis la xiriira cudurka dabeysha wasaaradda caafimaadka puntland ayaa muddo sanad gudaheed ah samaysay shan iyo toban ololo tallaal oo ka fulay dhammaan gobolada puntland agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga wasaaradda caafimaadka cabdirasaaq abshir xirse cabdirasaaq garweyne oo la hadlay barnaamijka booliyada ayaa sheegay in dadaal badan oo la sameeyey aan la helin wax kiisa oo ku saabsan fayraska booliyada sanadkii ugu dambeeyey marka u horeysa horta waxaa yeereeyey xag rabbi baa ilaahay ka yeereeyey ilaahay baa wax albasaaba masuul dhibaato iyo iyo wanaagba ilaahay xaggiisa horta maaragtay ka timaadaa marka koowaad waxaan u eelenaa xagga rabbi inay arrintaas ka suura gashay marka labaad dadaal badan oo aanu subinay ay subiyeen wasaaradda caafimaadka dadweynaha soomaaliyeed guud ahaan hay-adaha caalamiga ee nala shaqeeya yaana ka reebin qoloyinka idaacadaha meediyada oo nooc walba ama t v ha haato ama idaacada ha haato ama jareed ha haato culimada soomaaliyeed meel ay joogaanba adugu waxaan leeyahay howl aada u fara badan baa lasla qabtay taasaa waxaan u eelayaa inay yaraysay fidistii iyo dhibaatadii xanuunkaas uu watay
caruurta ka yar shanta sano ayaa helay sanad gudaheed wareegyo tallaal badan guud ahaan puntland kaasoo looga hortegayo cudurka booliyada hayo dadaalka aan kuu sheegaya wuxuu qaybsan lahaa ama ama uu maaragtay u kala baxaa dhowr howlood oo kala duwan oo isku dhex jira waxaa kamid a aan kasoo qadan karaa tusaale agost kow iyo tobankeedii laba kun iyo afar iyo tobankii ilaa agosto maanta aan joogno waxaa la qabtay ololayaal tallaal oo gaaraya shan iyo toban oole ayaa la qabtay waxaa dhinaca socday wacyigelin fara badan waxaa dhinaca socday haddii ilaahay ku idmahayo dadaal fara badan oo lagu gaarayo goobaha oo dadka maaragtay lala kulmayo howlo fara badan baa la qabtay oo uu ka mid yahay talaalkaas hadda aan ka sheegayo aan kuu sheegayo wacyigelinta la socota wasaaradda caafimaadka ayaa weli qabaha bulshada uga digaysa talaal la-aanta caruurtooda sida uu mar kale tilmaamayo cabdirasaaq garweyne wallahi xanuunkan wuxuu leeyahay kahortag ee ka dabatag maleh dadkaas already dee ilaahay amarkiisa iyo awooddiisba ilaahay saas u maaratay u galay oo xanuunkaas ku dhacay iyagana ilaahay inu maarata u fuudayaanu oo ilahay uga baryaynaa dadka uusan asibinna waxaan leenahay war caruurteenna yaryar aan u ogolaano inaan tallaalano oo aanu geysano xarumaha tallaalka oo lacag la-aanta ah oo aan waxba kaaga baxayn dadaaladii qabsoomay muddadii sanadka ahaa ee ugu dambeysay oo ay ugu weyneyd wacyigelinta ka baxisay qeybaha warbaahinta oo v o a ay ka mid tahay ayaa muujinaysa in dad badan ay gaartay fariinta halista cudurka booliyada nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a
aada buu mahadsan yahay waryayaga nuux muuse barjeeb meelo badan oo ka mid ah dhulka ay soomaalidu degto ee geeska afrika waxaa toddobaadkii tegay looga dabaaldegay sidii aad wararkaasba ku maqliseen muddo sannad ah oo aan lagu arag kiiska cudurka dabaysha haddaba somalilan goormaha ugu dambeysay kiis cudurka dabaysha ah warbixintan waxaa magaalada hargeysa noogu soo diray waryahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac xakamaynta iyo dabargeynta cudurkan ayaa ah mid dunuda ay si weyn uga heelan tahay in horumar ka samayso iyadoo la wado dadaala dhowr ah oo lagula tacaalayo joojinta faafinta cudurkan oo weli ku sii harsan waddamo kooban oo dhaca qaaradaha afrika iyo eshiya waxaana toddobaad ka hor la weyneeyey islamarkaana loo dabaaldegay in cudurkan uu muddo sannada ka maqnaa qaaradan afrika somalilan oo sannadihii u dambeeyey ku howlanayd xakamaynta cudurkan ayaan lagu arag siddeeddii sannadood ee lasoo dhaafay cid uu haleelay cudurkan dabayshu waa sida uu tilmaamaya agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaad
iminka waxaynu maraynaa sanadkii sideedaad ay somaliland free ka tahay xanuunka la ydhaahdo dabaysha ama booliyada muddadaas oo la waday howlgallo la xidhiidha ka hortagga cudurkan ayaa agaasimo yuusuf ii sheegay inay ka caawiyeen islamarkaana ay qayb lixaadle ka qaateen fahamka dadka ee ahmiyadda tallaalka ka hortagga gaadhitaanka goobaha fogfog iyo weliba howlgallo ka hortagga ah oo laga sameeyey saddexiyo konton goobood oo ku yaala xuduudaha waxyaabalaha saaciida waxaa ka mid ah runtii wacyigelintii oo aada loo kordhiyey dadkii oo fahmay qiimaha uu tallaalku leeyahay coveragekii oo kordhay oo aada iyo aada u kordhay dadka nisbada la tallaalay qorshayaasha wasaaradda caafimaadka ay samaysay in lagu gaadho meelaha fogfog ee buuraha dabadeeda ah iyo dadka reer guuraaga ah in aynu samaysanay ilaa saddex iyo konton barood oo xuduudaheena ku yaalla oo ah dhulka lagu tallaalo dadku marka ay maaragtay waddankeena soo gelayaan marka waxaas oo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabalaha saaciday in maaragtay aan muddada intaa leeg lagu arkin waddankeenna xaalad sheeg xanuunkaas la yidhaahdo dabaysha cudurkan oo ah mid la dabar jari karo islamarkaana bulshada laga suulin karo sida dhacday waddamo badan oo adduunka ah ayaa sidoo kale la tilmaamaa in xoojinta qaadashada tallaalku ay tahay mid muhiimadeeda leh kana qayb qaadan karta dabargoyntiisa waa sida uu qabo doctor ciise cabdi jaamac oo ka howlgala magaalada hargeysa tallaalka oo la xoojiyo boqol kiiba boqol oo dadka dadweynihii communitiga iskugu tagaan waxay ka qayb qaadanaysaa in la cidhib tiro viruskan bolio malites ama dabeysha si ay aynu dalka ama halkan ku noolahay goobtan ku noolay uga xorowdo xanuunkan boolyada dabargoynta iyo ka takhallusidda cudur oo ah mid aan sahlalayn ayaa alaaba la tilmaamaa in aanay ka maarmin qorshe cadda waxaanay somalilan sannadihii lasoo dhaafay ku dhaqmisay qorshayaal u sahlay inay heerkan soo gaadhaan balse waxaa iyaduna muhiimadeeda leh raacitaanka istaraatiijiyada lagula tacaalo waa sida uu qabo doctor ciise cabdijaamac waxaa loo baahanya in shan istaraatiijiyadood laga shaqeeyo oo ah number one talaalka oo la xoojiyo national immunization days ama mar maalmaha talaalka qaranka la dhaahdo oo caruurta la talaalo ama outrich mobile teams tiimamkan taga xarumaha booqda caafimaadka sida oo caruurta si fiican u talaala iyo de dadkii caafimaadka oo goobahan ay ku shaqeynayaan ay dadweynuhu ugu yimaadaan si ay talaalka ugu qaataan kuwaasa u muhiima waxaa kaloo muhiima in bulshadu ay ogaato caafimaadkooda iyagoo odayaasha dhaqanka wadaadada siyaasiyiintu ay markasta bulshada ka wacyigeliyaan khasaaraha ay keeni karto dhibaatada xanuunka dabaysho weli uu somalilan ka maqnaa cudurkani muddo siddeed sana ah haddana waxaa weli sii socda ololayaasha ka hortagga iyo weliba howlgalla lagaga taxadirayo inuu soo galo haddaba ma la odhan karaa somalilan waa laga dabar jaray mar haddii uu muddadaasi maqnaase ma jiraana dariiqyo kale oo lagu xoojinayo si adkaynta hakinta faafista cudurkan waa kan mar kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka doctor yuusuf
iminka lama odhan karo free lan iminka waxaa la odhan karaa waa interruption state waxaynu joognaa marxaladii aynu faafitaanka aynu hakinay laakiin waqti dhow insha allahu tacaala waxa la shaacin doonaa in aynu gallay wadamada friiga ka ah xanuunkaasi la yidhaahdo dabaysha iminka waxaynu bilaabi doonaa in hal irbad loo raacin doono oo boolya boolyadu sida taqaanay waxay ahaan jirtay dhibco yaroo afka la iskaga shubo marka si qabaa'ilkii fayraskani uu lahaayee hore loo dabargooyey aynu dabargooyntii u dambeysay ku samayno waxaynu samayn doonaa hal irbada oo maaragtay lagu mudi doono dhallaanka insha allahu tacaala marka la barbadhigo xaaladaha sannadihii hore lagaga sugnaa cudurkan oo ahayd mid khatarteeda leh ayaa ilaa haatan ay jiraan dad waaweyn oo qiyaas ahaan siddeetamaadkii iyo horaantii sagaashamaadkii u naafeeyey cudurkani balse hadda waxaa koobaana dadka u dhaawacay sannadihii u dambeeyey haddaba dabargoyntiisu iyo ahamiyad noocee ah ayay bulshada u leedahay waa su-aal aan weydiiyey doctor ciise cabdi jaamac waxay u noqonaysaa waxaa laga soo bilaabayaa shacbi ahaan dowlad ahaan xaafad ahaan iyo qoys ahaanba dadkii ku dhacday booliyadu waxay ku keenaysaa baralasis ama naafanimo naafanimadiina waxay noqonaysaa in dadkii lala tacaalo ama dee heero dhimashana qaar uu ku keeno marka maadaama khasaarahaas iyo dhibtaasoo dhan uu ku keenaya caafimaad darada dadkii haddii laga hortago waxay noqonaysaa dee inay bulshadii caafimaad qabto oo ay howli qofkii caruurtii ku dhalin lahayd ama xanuunka ku dhici lahaa ee talaalka lagaga hortegay inaanay noqon baralasis ama xanuunkii ku dhicin teeda labaad qaaradda afrika waxaa looga dabaaldegay koob iyo tobankii agost inaan hal case lagu arag sanadka ilaa sanadkii hore iyadoo nigeria iyo soomaaliyada sha laga boqo waayo amni darada sida boko xaram ayaa waxay joojiyaan meelaha talaalka laga bixiyo iyadoo tusaalayaal fiican jiraan afghanistan iyo bakistan oo inta badan loo taag leeyahay in laga cidhib tiro maadaama noqotay adeegayaasha caafimaadka talaalku ay geli kari lahayn waxaan ku rajo weynay in insha allah somalilan free ka noqon doonto boqolkiiba boqol cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha v o a hargeysa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali dot com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatanna waxa aan idinku nasinaynaa mid ka mid ah kaalimihii heese caawa cod ka baxsan ee xamdi kuwin
kastuu dareenkiyo duba qaybu kaa faqayay inkastoon isiridii inaan dada wadaagna qalbidaadka caashaqu dacalada ka soo garayay dadka adiga ka raba waay dabariyo dabariyo darbi lagu cesho qalbidaadka caashaqu dacalada ka soo galay dadka adiga ka raba waay dabariyo dabariyo darbi lagu cesho adaa hay nafdaydu doonto sidiibu dareenkiiyo dabqashadu igu badan kay naftaydu doonto sidibuu dareenkiiyo daqashadu igu badan tahay ay igu badan tahay sidibuu dubaaqiyo jirhkii dubaaxsha sidibuu dareenkiyo naftu ku gudaashayo kugu daasho adi ku danaysa xabiibi sidibuu dubaaqiyo jirhkii dubaaxsha sidibuu dareenkiyo naftu ku gudaashayo kugu daasho adi ku danaysa xabiibi kastoonka duuliyo mararika diga rogo inkastoon isyiri durugduru ama dayrica shaqaha inkastoonka duuliyo mararika diga rogo inkastoon isyiri durugduru ama dayrica shaqaha qalbinku dooshamay oo adiga ku dagani qalbi duunka kaa jecel oo kaa jecel oo adi dabiibkiyo dawadiisa kaa suga haya waaye dabariyo dabariyo derbi lagu xejo adaa qalbigu dalooshamay oo adiga ku dagani qalbi duunka kaa jecel oo kaa jecel oo adi dabiibkiyo dawadiisa kaa suga haya waaye dabariyo dabariyo derbi lagu xejo cadaha hay naftaydu doonto sidibuu dareenkiiyo daqashadu igu badan tahay ay igu badan tahay kay naftaydu doonto sidibuu dareenkiiyo daqashadu igu badan tahay ay igu badan tahay sidibuu dubaaqiyo jirhkii dubaaxsha sidibuu dareenkiyo naftu ku gudaashayo kugu daasho adi ku danaysa xabiibi sidibuu dubaaqiyo jirhkii dubaaxsha sidibuu dareenkiyo naftu ku gudaashayo kugu daasho adi ku danaysa xabiibi sidibuu dubaaqiyo jirhkii waa tahay haddaynu dib ugu noqonno barnaamijkii heeskaasi intaasi haddaynu kaga gudubno dhinaca dabeysha ayaynu dib ugu noqonaynaa iyo barnaamijyadii aanu ugu talagalna caawe dadaallo wada jira oo ay sameeyeen maamulada ka jira dhulka soomaalidu ee degtay geeska afrika iyo deegaanada maamuladu ay ka jiraan iyo hay-adaha qaramada midoobey unisef iyo w h o ayaa sabab u ahaa in la hakiyo faafinta cudurka dabeysha uu ku faafay gudaha soomaaliya meelo ka mida sanadkii lasoo dhaafay warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere dad fara badan oo waxaa jira dhibaatooyin gaara ku qaba cudurka dabaysha ama booliyo oo meelo kala duwan oo dalka soomaaliya iyo meelaha dadka soomaalidu ay degaan si gaara cudurkaasi uu taabtay waxaana jira dadka ehelka ee isugu jira waalidiinta iyo dadka mas-uulka ka ah dadka ku curyaamay dabayshu inay inta badan dadka kala shaqeeyaan iyo hay-adaha caafimaadka sidii wacyigooda sarar loogu soo qaadi lahaa iyadoo ay jiraan dhibaatooyin u gaara oo ay dadku ka dhaxleen marka xubnahoodu ay kala dhantaalan yihiin laba daraadle kuwa da'doodu ay aadka u yartahay walow da' walba looga baahan yahay inay helaan wacyi ku filan cudurka dabaysha ama sidii looga tallaali lahaa ka hortagga ayaana waxa uu ka wanaagsan yahay daaweynta sida aragtida caafimaadku ay sheegayso yuusuf maxamed barre waxa uu ka mid yahay odayaasha aabbayaasha ee ku sugan gobolka waqooyi bari gaar ahaan magaalada gaarisa waxa uu aad ula socdaa dhibaatooyinka haysta dadka waalidiinta ee caruurtooda cudurka dabaysha ay ku curyaameen iyo culayska saaran isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi waa salaamantihiin horta waxaa jirtaa cudurka dabaysha dhib fara badan buu ciyaalka iyo waalidiintaba uu u keenay haddii aad fiiriso ruux ay dabayl ku dhacday oo curyaamay daaweyn ma leh laakiin ka hortag baa jira waxaa badanaa laga hadlahayo ee dadka in lagu wacyigeliyo loo baahan yahay waxaa weye ka hortagi si dhibaatadii ayna u dhicin in ka hortag fiican la simo ka hortagga maxaa weye waa in la tallaalaa ciyaalkii inta da'da shan sano wixii ka hooseeyo inay helaan tallaalkii dabaysha meelo badan baa laga ciribtiray cudurka bolioga sida yurub america dulalka maarata aada u holmaray waa laga ciribtiray laakiin waxay sabsaahara africa ka hooseeyo dhib fara badan bay qabaan siibo soomaaliya oo burburtay oo nabadgelyadeeda xun tahay lama heli karo brograam weyn oo dhex maro oo meel walbaba tallaalka gaarsiiyo waayo waa way qoqooban tahay oo meelba qolaa joogtaa marka ciyaalkii meelaha ku dhasheen badanaa waxay u noqdeen victims inay maaragtay boliogi ay qaadaan way jajabeen waalidiintoodiina dhib bay u keeneen oo dhibkaasoo ka mid ruuxii mana socon karo mana hadli karo barbaa dabeysha abtu waxay ka gashay maskaxda gacantii lugihii oo dhan waa ebir carabkii meel walbay ku dhufatay qofkii ma dhanno waana noolyahay wax daawood u helaysana ma leh marka waxay noqonaysaa inuu waalidkii iyo asagiiba ay isla curyaamaan waa curyaan haddaad ilaalinaysa adna waad la curyaami marka si taa ayna u dhicin waa in la helaa qaab wacyigelin ah oo horta dadka lagu sameeyo meel walba oo ay tegi karaan meel waxaa jirtaa brograamka uusa gaari karin oo shaqaalahoodii iyoiyo ay u cabsanayaan laakiin dadkii uu tegi karo meelihii seejooyinkii waa in loo cayimaa ayagana ay tagaan si ay ciyaalkii shanta sana ka hooseeyey ay u daaweeyaan meelaha dhibaatooyinka ugu badani ay ka dhacaan cudurka dabaysha ama dadka curyaanka waxaa ka mid a goobaha dadka barakacayaasha iyo xarumaha lagu daryeelo dadka ay dhibaatooyinku la soo gudboonaadeen xubnahoodu ay kala dhantaalan yihiin siiba xarumo gaara oo dowladda iyo shacbiga waddanka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari ay iska kaashadaan yuusuf maxamed barre waxa uu ka mid yahay odayaasha inta badan wacyigelintaasi kala shaqeeya hay-adaha dhinaca caafimaadka siiba marka la gaaro xilliga ololayaasha dabaysha la samaynayo iyo qaabka ay dadka ula hadlaan isagoo arrimahaasi mar kale ka hadlayana yuusuf waxa uu yidhi markaad fiiriso hadda dhinacan waqooyi bari oo kenya waxaa jirtaa badanaa deegaamada way way fiican yihiin oo ciyaalka waxaa jirtaa health facilities fara badan baa meel walba ka jiraan xiliyo dabaylaha la tallaalo oo maaragtay mobile marka socdaan baa jiraan oo tallaalkaa la sameeyo laakiin meele aan la gaarin baa jira dadka reer miyiga ee dhulalka aan maaragtay isku xirka jidadka aan lahayn ee hawdka ku jiraan badanaa ciyaalkii meeshaa ku dhasho tallaalka wuu waayaa waalidiintoodana oma bislo xataa haddii loo sheego in ay qaadaan ciyaalkii oo ay geeyaan taa waxay keentaa in badanaa dabaylo fara badan ay ku dhacaan oo curyaannimo ay ka imaatood arkayso naag reer guuraa oo cunug dhabarka ku wado cunuga waxaa laga inuu shan iyo labaatan sano jiro ama uu saaran yahay riti ama lagu wado dameer waana bolio wax sidaa u galay mana socon karo marka ugu dambayntii waxaa la keenaa meelaha magaalooyinka ehe buulooyinka yaa la iska soo dhigay asagiyo jajaban marka noloshiis waxba lagama qaban karo noloshii wax laga qaban karo ma jiraan meelaha ee fogfog marka laga soo tago waxaa jira dad gaara oo aad aqoon gaara u leedahay oo ka mida dadka ama aad u gargaartaan ama iyagu inta badan ee aad kula kulantaan meelaha hadda aad tilmaantay ee aadka uga fog magaalooyinka casharada dadkaasi ay la kulmeen oo ay kala kulmeen cudurka dabaysha ama bolio si aysan markaasi ugu gudbinin dhibaatadu kuwa kale ee jiirasha soo socda ay uga digtoonaadaan isagoo fariin gaara gaarsiinaya dadka markaasi caruurtoodu ay u badqabaan ee mustaqbalku waxyaabaha ay samayn karaan isagoo yuusuf mar kale ka hadlayana waxa uu yidhi horse waxaa weeye fikrada xunxun baa laga haystaa xagga tallaalka waayo waxyaabo fara badan baa soo baxeen waxaa la gaaray in la yidhaahdo faksiinada qaarkood yaalka lagu duro waxay keenaan aidis oo waxan waa wax meelo kale lagu soo hagaajiyo cunugu wuxuuba ka qaaday warkaa fikradahaas maaragtay khaldan ee dadka u keenahayo inay ka fogaadaan tallaalka horta waa in laga maarata wacyigeliyaa oo loo sheegaa inayna jirin midda kale waxaa la yidhaahdaa dhalmaday wax u dhintaa oo nimankan gaalaha waada taabaa horta waxaan ka dhaadhacsan gaaladana ilmihii bay yacni tarankii bay yaraynaysaa waxaana ayadana inayna jirin in loo sheego cudurro ay meel kale ka keeneen bay ku tallaalaan hadda waxyaabahan tallaalkan waxaan dhiigkarkan faraha badaneed aragtay iyo sukarowgan iyo waxan waa wax faksiinta wadato yaa dadka laga dhaadhiy ayadana waa in loo sheegaa inayna jirin oo ay arkaan ruuxii la tallaal anigan hadda nafteyda kula hadlayo waxaa lay tallaalay lixdankii gacantayda saa hadii lahdo wakaa faksiintii way ku taallaa bolio iyo wax u egna maana dareemi laakiin ciyaalka badanaa bolio uu ku dhaco waa kuwaan la tallaalin kuwii aan la tallaalinna haddee dhibka ay hayaan in badan baan garanhayaa oo ehel aan nahay oo uu ku dhacay cudurkan ilaa heer lug iyo gacan buu ka bilaa marka dambe maskaxday gaartay ruuxii wuu waalan because waaka cunugii waa ebir wuxuu ku hadlaay wixii kale lama garanhayo sababtii horena waxaa lahayd dabaysha marka in la tallaalo laga hortago la wacyigeliyo laana ma garanaysa xilli walbaba la ogaado hay-adahan waxyaabaha ka qabtaan iyo dowladahana ay wacyigeliyaan oo dadka maarata meelaha aan la gaari karin jiro loo sheego in xilligii dabaysha uu soo dhow yahay lagana tallaalo ciyaalka ayaan ku boorinayaa aad ayaad u mahadsan tahay yuusuf maxamed barre oo isagu khabiir oday soomaaliyeed oo aad ula shaqeeya hay-adaha dhinaca tallaalka ama kahortagga dabaysha iyo weliba tallaalo kale oo ka qaybgala gobolka waqooyi bari barnaamijkeennii toddobaadkan oo aalaaba idaacadda v o a hadaayo kale aad ka dhegaysataan intaa haynoo joogo intaynu markaa hawada ku kulmi doona haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad buu u mahadsan yahay haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo idinkaga imaanaya magaalada hargeysa wariyahayaga cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa isna noo haya
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii dareenka dadweynaha barnaamijkeenna dareenka dadweynaha oo ah barnaamij aalaba aad kala socotaan hadahan oo kale laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a islamarkaana aynu bulshada kula wadaagno hadba dareenka taagan iyo weliba xaaladda ay ku sugan yihiin somalilan toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa muran xoogani ka taagnaa dhinaca siyaasadda murankaasi oo ka dhashay muddo kordhin ay golaha guurtooda u sameeyeen xukuumadda iyo golaha wakiilada taasoo oo keentay in murano kala duwan oo hadba marxalad soo maray uu somalilan dhinaca siyaasadda ka yimaado waxaana murankaasi uu kusoo biyashubtay markaana hadda uu soo saldhigtay maxkamadda sare ee somalilan oo lagu wado maalmaha soo socda inay ka garnaqdo hadda waxaan ku suganahay goob ka mida goobaha dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ay sida weyn isugu yimaadaan islamarkaana ay ku wadaagaan dareenkooga iyo weliba aara'adooda ku aadan hadba marxaladda ka taagan somalilan waxaanan dadweynahan kala duwan aan kula wadaagi doonaa dareenkooga ku aadan mawduucaasi dhinaca muranka siyaasadda ee haatan yaalla maxkamadda dastuuriga ah ee somalilan ugu horrayn baad oo magacaaga ku bilaabaya siduu aragtaa murankaasi ka taagan een arrimahaas islamarkaana haatan horyaalla een maxkamadda dastuuriga ee somalilan ya bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah si kooban haddaan uga jawaabo dareenka su-aasha aad i weydiisay waxaan filayaa maanta maxkamadda sare ee distooriga ayaa arrintaasi taalla maxkamaddana waxaanu ka filaynaa khilaaf ma jira khilaafka waa la abuurayaae waxaa asxaabta iyo ummadda iyo beesha caalamkuba ay taageersantay inay iyaduna taageeri doonto ay soo saari doonto ayaannu rajaynaynaa tan kale waxaad mooddaa dalkii in la qasayo ciddii awal mustambeedka u ahaan jirtay ee mashaakil kolkuu dhaco aynu u noqon jirray aad mooddaa inay saldhig u tahay mashaakilkan dalka maanta yaalla waayo waad maqlaysaan bari dhibaataa jirta galbeed dhibaataa jirta meel ay guurti socoto iyo meel ay guurti ka hadlaysa iyo meel ay guurti ka shaqaynaysaa midna ma jiro shaqadooda waxa ay ku soo ururtay inay muddo kordhin fowqal sharciya kolba ay madaxweyne u kordhiyaan hadday kan u kordhiyaan bay qalad tahay kuwii ka horreeyay hadday u kordhiyaan bay qalad tahay ku dambe hadday ku hamiyaan bay qalad tahay aad baad umaadsantahay haddaan dhinaca kale ugu socdo adoo magacaaga ku horraysiinaya adiga dareenkaaga muxuu yahay anigoo jamaal xoogsada yuusufa waxaa kaanshahayga waxa weeyaan walaalkayga ka horreeya kelmadda uu sheegayo anagu lama lama qabo waxaan la qabaa waxa weeyaan dastuuriyan een maxkamaddan maanta aynu filayno waxaynu rajaynaynaa inay danta ummadda raacdo danta ummadduna waxay ku jirtaa go'aan guurtidoo la raaco waayo go'aan guurtida ninka diida waa nin madaxiisii diiday soo garamaysid markaa waxaan rajaynaynaa inay wax naga wada farxiyo dadweynaha maanta inay noo ilaahay waafajiyo xaqa guddoomiyaha maxkamadda sare oo ah go'aanka guurtida ee dalka inuu taageero oo uu raaco waayo dadkeennu maanta waxu bahaya nabad dowladdan kulmiyana wallahi cabashana way leeyihin lakiin wax badan oy qabteen way jiraan wax badan oy qabteen way jiraan dowladihii hore waxba- xoogaha boqolkiiba soddon bay qaban jireen tan boqolkiiba toddobaatan bay qabatay waxaannu filaynaa inay go'aankaa guurtida la taageero oo ah danta ummadda simaysa waayo guurtida ninka diida waa nin madaxiisa diiday Een, haddaan hore ugu sii socdo adigana de- adoo magacaaga ku bilaabay dareenka bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa khadar maxamed bulaale kulley waa arrin inagu soo xiisaan inagu soo kordhay gu- een, arrintaa horta la goortiidana een, maxkamadda sare waxaan oran lahaa een, qolada maxkamadda sare arrinkaa hortaalla waa arrin loo baahan inay cadaalad ka egaan marka laga qodobada ay xogsan doonaan sida aan filayo kulley maxkamadda sare hadday u fiirsato waayo waddanka haddii duruufo badan ka jiro ayuunbaa doorasho la kordhin karaa markaasi waxaan oran lahaa waa inay si cadaaladda hadiyo goruga dhexdhexaad u soo saaraan maxkamadda sare waaye ma isleedahay go'aankaasi een, uu soo bixi karaa haddaan dhinacan dib ugu soo noqdo in go'aan kama dambayso oo xal looga gaadho oo khilaafka lagu soo afjaro waa laga gaari karaa ummadda khilaaf haddaan lagu soo dhex tuurin dee ummadda waa heshiis xisbiyadii waa heshiis xukuumaddii baa ku ogol in wixii dadku ay ku heshiiyeen in la raaco dadkii baa isla ogol waxaan kolkaa ogolayn maxaa dusha looga saari guurtidu ciddii ishaysa inay dhexdhexaadiso heshiisiisa weeye laakiin cid heshiisa cid heshiisa inay iyadu kala kaxayso waxa weeye waa ayaan daro sidaynu ognahay meesha nimankii guurti la odhan jirayna dee shan lix baa ka nool wax yar baa joogay raggii lagu soo doortay lix nin baa jooga afar iyo siddeetankii nin youth club buu isu bedelay dhaxaltooyaa iyagaaba fooqal sharciya dee waxaanu leenahay hal xaaraani nin rag xalaala ma dhashee waar guurtiyey shaqadiinna iyo wixii maandaydkiinnu ha doonto dalka meelo badan baa dhibaata ka jirtaana u baxo sidii laydinku yaqaanay shaqadiinnu taasay hayda qabta asxaabta iyo iyo dowladduna waxbay heshiis ku tahy ummadda waxaan filayaa bulshada weynta caalamka iyo ta somalilanba waxaa dadku uu ku heshiiyey ay taageersantahy wixii ummaddu ku heshiisay hala taageeraan anugu leeyahay aad baad umaadsantahay een, een, ma isleedahay een, go'aankaasi haddii lasoo saaro een, kama dambays buu noqon doonaa xal baa looga gaari doonaa muranka di- een, dhinaca doorashooyinka iyo siyaasadda muddada soo taxan Een, go'aanka anigu waxaan qabaa guurt- een, guddoomiyaha gu- een, baarlama- een, guddoomiyaha maxkamadda sare inuu ilaahay xaqa waafajin doono oo uu go'aankaa guurtida uu soo saari doono waayo soomaaliya waxaynu inagu dheernay somalilan waxaynu inagu dheernay haddaynu nahay sugamsi waxaynu dheernay waa guurtida guurtida waa in laga daaya aflagaadada guurtidu waa madaxeeni waa kuwa inoo soo gaadhsiiyey shan iyo labaatan sannadood inaynu wada deganaano waa kuwa beelaha darafyada taageeray soo garan maysid ee nimanka laascaanood ilaa iyo awdal iyo gobollada dhexe inteenna bayna walaaleeyey guurtidu waa xaq Een, ma isleedahay go'aankaasi haddii uu soo baxo wuxuu xal u noqon doonaa kama dambaysa een, murankii dhinaca doorashada haa dabcan wuu noqon karaa waayo sababta haddii maxkamadda sare si cadaaladda ay u qaado oo sharciga waafaqsan go'aankaasi guurtida iyo een, yacnii siyaasi xisbiyada kulmiya iyo waddani eh, saddexdaba waa qasab inay ku qancaan waayo waa qodob een, een, maxkamadda sare go'aamisay maxkamadda sare iyo guurtidana waxay isla egaan waa waan waan raacsanahay runtii waanu taageersanay daanu shacabkanahay Waayo ma isleedahay khilaafka uu soo afjari karaa haa wuu soo afjari karaa khilaafka si wanaagsan loogu soo afjari karaa waayo sababtoo ah dastuur marka la eego een, laga eego qodob badan ay ku doodayaan dee xisbiyada mucaaradka ah een, yacnii muddo kordhintan iyo waxyaabaan marka anuu waan aaminsanahay inay soo afjari doonaan in la raaca ma tahay go'aanka guurtida haddii go'aanka een, maxkamadda sare hadduu soo baxo ama guurti ha taageero ama tii xisbiyada ha taageero ama tii komishanka ha taageero maadaama halkii ugu dambaysa ay tahay in la hoggaansamo soo maaha maxkamadda khasab tay doonto tay doonto hadday tii xisbiyada ay tay- ku dhawaaqday hadday tii komishin ku dhawaaqdo iyo ta guurtida dee waxaan filayaa madax meel ka sarrayso oo la salaaxaa ma jiro maxkamadda distoorigii waa halkii ugu sarraysay waan qabaa wixii ka soo baxaa in la raaco waan qabaa taa fi- mabdi'iyan waan qabaa laakiin tala ahaan waxaan soo jeedinayaa maxkamadda lafteedu in wixii ummadda iyo iyo dadku ay qabaan in iyada lafteedu iyadoo aan filaya inay dadaal badan sameeyeen raay badanna ururiyeen waxaa dadku waa heshiise wixii ay ku heshiisiin uun in la taageero way jamal hadii masaaf jari karaan insha allah alxamdulilah waa waanu rajaynaynaa waanu rajaynaynaa wax dhibaatibeen ma jirto go'a- waxa weya waxa ma- qaska wadaa waa mucaaradku sheega mucaaradku sheegunbaa qaska wade dadweynuhu waa taf dowladdeeda wanaagsanna si wanaagsan bay nagu shaqaysaa dowladda cod baan lagu siinaya cod in wax lagu bedelo ayaan la odhan ka soo baxa sidii hore loola xo- dhaqmi jiray siiraanyo yaan la odhan ka soo deg ee waa inu cod aanu lagaga qaada laakiin aflagaadada hala jeediyo guurtidana eenu soomaaliya dheernayna waa in si wanaagsan odayaasha loo qiimeeya sidaasaana rajaynayaa in maxkamaddana inankaa gudo- gudoomiyaha guurtidu ee- ee- ee maxkamadda sare ilaahay xaqa waafajin doono waana lagu qanci doonaa wuxuu soo saaro guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeeni dareenka dadweynaha oo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a islamarkaana toddobaadkan idinka soo gaadhayay magaalada hargeysa waxaa suurtagal ah toddobaadka soo socda barnaamijkan inaan idinka soo tabinno magaalo ka mid a magaalooyinka ay soomaalidu degto islamarkaana waxaad dhici karta inaad fursad u hesho islamarkaana aad dareenkaaga shakhsiga ah kula wadaagto bulshada qaybaheega kala duwan ee ku dhaqan daafaha dunida tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doonno waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac oo nala socodsiinaya brogramkaasi halka aad ka dhegaysanaysanna waa v o a washington haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada codkii baxsanaa ee faadimo haldha
heestaasi dabayl iyo codkaasi baxsan fanaanada haaduma haldhaa waxay gabagaba u tahay idaacaddeenii wacyigelinta dabaysha oo tabintan aad kala socoteen toddobaadka idaacadda v o laanta afka soomaaliga saare cabdi axmed iyo anigoo maxamed al xasan adila socodsiinayay intaan dib dambe u kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.